xiisadda ka taagan biyaha webiga niil ayaanay weli dowladaha isku hayaa wax is-afgarad ah oo dhammaystiran ka gaarin wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar saamix shukri ayaa sheegay in heshiis adag oo laga gaaro biyo xireenka itoobiya uu baajin karo qalalaase ka dhex dhaca dalalkaasi warbixintan waxaa qaahiro nooga soo diray wariyaheenna xuseen saxnuuni wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar saamix shukri ayaa si adag u sheegay heshiis adag oo ku saabsan biyoxireenka etoobiya in uu baajin karo qalalaaso xun iyo cawaaqib xumo ba'an oo aan la mahlin doonin in ay ka dhacaan mandiqada alsayid saamix shugri oo hadal ka jeediyey kalfadhiga caadiga ah ee ururka jaamacadda carabta ayaa ku sheegay inuu mar kale xaqiijinayo mowqifka dowladaha masar iyo suudaan ee biyoxireenka etoobiya inuu yahay mid sugan wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira ayaa ku nuxnuxsaday in xalka uu ku jiro heshiis adag oo xaq ah kaasoo ilaalinaya xaqa dowladda etoobiya ay u leedahay horumarkeeda islamarkaasina aan waxyeeleynin xuquuqda biyaha ee dalalka masar iyo suudaan aqbalaada qawaaniinta buuxinta iyo howlgelinta biyoxireenka etoobiya iyada oo la raacayo heshiiska dhinacyada ay khusayso oo ah heshiis qaanuuni ah oo sharci ah waxay horjoogsan karaan in gobolka uu ka dhaco qalalaaso xun oo aan la mahdin doonin cawaaqib xumadiisa ayuu si adag u yidhi saamix shukri oo ka hadlayay golaha ururka jaamacadda carabta wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa sidoo kale farta ku fiiqay caqabadaha ay marayaan dalalka carabta iyo dhibaatooyinka ka jira dalalkaasi in ay yihiin kuwa ku horgudban gaaritaanka yoolka horumarineed iyo himilada shucuubta dalalka carabta saamix shugri ayaa ka digay fargelinta qaawan ee lagu hayo qaar ka mid ah dalalka carabta isaga oo ku baaqay in dowladaha carabta ay u midoobaan sidii wax looga qaban lahaa xiisadaha ka allowsan dunida carabta arrimahan ayaa imaanaya xili wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta shirkooda caadiga ay ku yeesheen magaaladan qaahira kaasoo looga hadlay xiisadaha ka taagan dalalka carabta xuseen saxnuuni v o a qaahira